galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha julaay waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a afgembigii qaar ka mid a askarta turkigu isku dayeen inay ka sameeyaan waddankaasi oo u muuqda in la xaburiyey iyo muqdisho oo lagu qabtay bannaanbax lagu taageerayo xukuumadda la soo doortay ee turkiga way ku fashileen biidni illaahi wayna ku fashilmi doonaan shacabka soomaaliyeed haddaan nahayna dhiiggannagaan u huraynaa dalka turkiga waan difaacaynaa waana garab taagannahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu xaaladda turkiga kala yeelannay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mowqifka dowladda waxaa turkiga ka dhacay waxa weeye inaan marna la maaragtay la xoojin amba aan la saboorgarayn wixii ku bedelaya xoog waddan dimuqraatiga oo oo dowlad lagu doortay democracy iyo constitution barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa u xaqiijiyey shacabkiisa in uu isagu gacanta ku hayo talada dalka islamarkaana iskudaygii afgembi ee xubno ciidanka ka tirsani ay sameeyeen uu dhammaaday qaraxyo iyo rasaas ayaa saaka laga maqlayay xarunta dalkaas ee ankara iyo weliba istanbul ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa galabta dadka turkiga la hadlay isaga oo iskudaygii ku sheegay in barmadow oo turkiga ku ba'day la baabi'iyey waxa uu sheegay in wejigii koowaad ee afgembiga uu dhammaaday waxaana uu intaas ku daray in laba kun siddeed boqol iyo sagaal iyo soddon sarkaal iyo askari ee afgembiga isku dayey ciqaab la marsiin doono xukunka dilka hadda lagama ogola dalka turkiga hase ahaatee ra-iisul wasaare yildrim ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa laga yaabo arrintaas in wax ka beddel ay u raadiso madaxweyne erdogan ayaa saaka u duulay magaalada istanbul iskudaygii afgambina ku sheegay khiyaano ay la yimaadeen xubno xumaaday oo ciidanka ama saraakiisha ciidanka ka mid ah waxaana uu sheegay in hubkii dadku lahaa ay iyagu ku soo jeediyeen waxaana uu sheegay in kuwaasi ayna guulaysanaynin in alla in alla inta dadku ay ka soo horjeedaan ayuu yidhi madaxweyne erdogan
xafiiska xeerlaalinta dalka faransiiska ayaa sheegay in boolisku ay soo xireen ugu yaraan saddex qof oo lala xiriirinayo weerarkii khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada lootamashlaha taga ee niis ee dalka faransiiska kaasoo ay ku dhinteen afar iyo siddeetan qof dad kale oo badanna ay ku dhaawacmeen xafiiska xeerlaalinta ma uusan bixin faahfaahin intaasi ka badan laakiin dhinaca kale ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay goobta loo dalxiiska tago ee rivera ee magaalada niis war ka soo baxay wakaaladda wararka u faafisa isis ee amaq ayaa lagu sheegay in darawalkii gaarigii xamuulka ee dadkaasi lagu weeraray uu ahaa askari ka tirsan isis isis waxay sheegtay in ninkaasi uu fulinayey amar ka soo baxay hoggaanka isis oo ku baaqayay in la beegsado muwaadiniinta dalalka ku jira isbahaysiga maraykanka ee duqaynta cirka ah ku haya baraha isis ee ciraaq iyo syriya hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in xubno ka tirsan hay-adda hay-adaha nabadgelyada qaranka ee suudaanta koonfureed ama koonfur suudaan in ay dadweynaha ka hor istaageen in ay waddanka ka baxaan cilmibaadhe ka tirsan amnesty oo la yidhaahdo elizabeth deng ayaa sheegtay in hay-adaha nabadgelyadu ay shirkadaha duulimaadyada ku amrayaan inaysan ogolaanin in dadyowga koonfur suudaan in ay ka duulaan garoonka jubba waxay sheegtay deng in dadka dalkaas u dhashay sidoo kale loo diidayo in ay yugandho ka soo galaan waddanka kuwaas oo marin marin ka dhigan lahaa magaalada xadka ku taalla ee nemule
xaakimka maxkamad ku taalla magaalada baltimore ee gobolka maryland dalkan maraykanka ayaa ku dhawaaqaya maanta isniina xukunka askarigii ugu darajada sarreeyey oo booliska ah askar ku eedeysnaa dhimashada frederick grey oo ahaa wiil madow ah oo bishii abriil sanadkii tegey ku dhintay isagoo saaraa gaari ay boolisku lahaayeen dacwadan loo haystay askariga oo lagu magacaabo brian rice ayaa xoogga lagu saaray wiilkaasi loo xiray soonka gawaarida ka hor intii aysan dhaawacyo ka soo gaarin xangullada dhabarka intii uu saaraa xagga dambe ee gaarigaasi boolisku lahaayeen dacwad ogayaasha ayaa ku doodaya in go-aanka ah in wiilkaasi aan suunka badbaadada loo xirin uu ahaa mid askarigaasi oo si ulakaca u gaaray sidaas daraaddeedna ay tahay in loo arko faldembiyeed booliska ayaa isku xiray gacmaha iyo lugaha wiilkaasi laakiin ma aysan u xirin suunka badbaadada dhimashadiisii waxay ka dhalisay magaalada baltimore ee gobolkan maryland ee dalkan maraykanka rabshadihii ugu xumaa muddo tobaneeyo sano ah oo maraykanka ku dhex mara booliska iyo dadka madowga ah halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay aanu ku bilowna ee dowladda turkiga ayaa sheegtay inuu fashilmay afgambi la isku dayey in lagu mijixaabiyo xukuumadda waddankaasi ee uu hogaamiyo xisbiga a k party ee madaxweyne rajab dayib erdogan xalafiidkii ayaa askar wadata taangiyo waxay xireen buundooyinka waaweyn ee magaalada istanbul iyo garoonka diyaaradaha waxayna telefishinka waddankaasi askartu ka sheegtay inay la wareegeen talada islamarkaana tallaabadaasi u qaadeen ilaalinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha sida ay hadalka u dhigeen hase yeeshee daqiiqado kadib ayaa madaxweyne erdogan uu hadlay isagoo isticmaalaya kaamaradaha yaryar ee teleefoonada abalka ku rakiban isagoo dadweynaha u sheegay inay ka hortagaan afgembiga waxaana uu muddo gaaban kadib ku soo laabtay istanbul iskahorimaadyo xoogan ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada caasimadda ah ee ankara ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa dhintay tiro kale oo badan ah waa la qabqabtay madaxweynaha turkiga ayaa afgembiga ku eedeeyey dhaqdhaqaaq uu hogaamiyo imaam lagu magacaabo faithullah gulaan oo fadhigiisu yahay dalkan maraykanka hase yeeshee imaamkaasi waxa uu beeniyey inuu wax luga ku lahaa waxna uu cambaareeyey afgembigaasi warbixintan waxaa inoo haya oo isku soo duuy waryahayaga ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha igu wehlaya galabnimadii jimcaha madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan wuxuu fasax ugu maqnaa goob dhinaca dalxiiska loo tago oo lagu magacaabo marmaris taas oo koonfur kaga beegan magaalada istanbul hase ahaatee fiidnimadii xalay waxaa mar keliya wax weyna iska beddeleen xaaladdii siyaasadeed ee dalkaasi kadib markii ciidamo ka tirsan milatarigu ay ku dhawaaqeen in ay la wareegeen taladii dalka islamarkaana ay gacanta ku dhigeen taliyihii guud ee ciidamada milatariga sidoo kalena ciidamadan milatariga ayaa la wareegay goobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen buundada kala qaybisa istanbul garoonka caalamiga ah ee ataturki iyo meelo kale ridwaan xirsi axmed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya haatanna ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wuxuu ka mid ahaa dadkii sida dhow ula socday xaaladda turkiga isaga oo ku sugan magaalada istanbul inkastoo ay dhowr horo inqilaab laysku daeyo ama ay guulaysteen ay dhaceen laakiin inqilaabka xalay dhicisoobay ama afgembiga dhicisooday runtii wuxuu ahaa afgembi aada iyo aada u weyn oo aan isleeyahay muddo dheer ayaa laga shaqaynayey waxaa ka qayb galay hogaanka hogaanada ciidamada khaasatan kuwa dhulka iyo kuwa cirka qaybo ka mid a waxaa runtii aan dareemayaa sidaynu ognahay inqilaabyada qaarkood waxaa lagu xoogga saari jireen caasimadda laakiin inqilaabkan waddanka oo dhan buu saameeyey oo magaalooyin badan baa runtuu ka dhacay waxaanu arkaynay xalay iyada oo ay ciidamadu ay qabsadeen magaalada istanbul meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay airbortka weyne atatork oo ah airbortada kuwa ugu mashquul badan caalamka waxay kaloo la wareegeen muxuu ahaa biriijyada waaweyn ee isku xidha magaalada khaasatan biriijka basfoor la yidhaahdo oo kale mustafe caadle oo ka mid ah guddoonka ardayda soomaalida ee ankara oo la hadlayay wariyaha v o a nuur bukhaari ayaa ka hadlaya wixii uu arkayey xalay mar ay saacadda ahayd abaara tobankii barkii ayaa waxaa hawada ankara mar qura dadku ay ku baraarugeen diyaarado miigag ah oo laba ama saddex ahaa oo joog hoose ku socda codkooduna aada u dheereeyo oo hawada ku jira dadka markaas wax dareen ah ma gelin xaaladda si degan ay isaga qaateen noloshooda caadiga ah caadi isaga socotay xilligaas ana xataa banaankan joogay qof walba uu isweydiinaya kaliya diyaaradaha waxay yihiin laakiin wax qalqal ah oo ay sameeyeen ma jirin kadib saacad kadib mar ayaan isleeyahay ayaa waxaa warbixin kasoo baxda xafiiska ra-iisul wasaaraha taasoo sheegaysa inuu jiro isku day afgembi oo askarta qaar yaroo ka mid a inay sameeyaan ay rabaan xilligaas waxaa dadweynaha ku nool ankara iyo istanbul ay maqlayeen rasaas qaraxyo iyo diyaarado dul heehaabaya magaalada duqeyn adiga laba ama saddex jeer oo kalean duqeymo maqalnay laakiin inta badan waxaa maqlayna rasaas aan hub xooganna ahayn hub yarna aan ahayn oo dhacaysa meel ay tahay ma garanayn laakiin markii dambe warbaahinta waxaan ka ogaanay inay tahay xarunta baarlamaanka wax lagu lagu meel lagu weeraray inay tahay aan ogaanay xilligaas waxaa warbaahintu ay si aad ah isha ugu haysay halka uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan madaxweyne erdogan ayaa mar keliya ka soo muuqday warbaahinta isaga oo ka hadlayay telefoon gacanta ah oo uu ku soo gudbinayey hab maqal iyo muuqaal ah wuxuuna shacabka u sheegay in ay ka hor yimaadaan koox kooban oo ka tirsan ciidamada milatariga oo doonaya in ay awooddii dalka la wareegaan si lama filaana ayaa mar keliya loogu war helay madaxweyne erdogan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee ataturk oo wakhtigaas ka hor ay gacanta ku hayeen ciidamada inqilaabka waday madaxweyne erdogan ayaa shir jaraa-id markaas ku qabtay garoonka diyaaradaha isaga oo dhaleeceeyey kooxo uu u tuhmayo in ay door ku lahaayeen inqilaabka waa kan bashiir macalin khaliif oo ah saxafi ku nool magaalada istanbul oo u warramayey wariyaha v o a nuur bukhaari waxa uu yidhi madaxweynaha turkiya rajab tayyib erdogan waxaa lagu soo qaaday waddankan inqilaab dhicisoobay waxaana laga soo abaabulay waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka gobolka pennsylvania wadaadka ku nool ay xulafo hore ahaan jireen waayahan dambena ay sida weyn isugu dhexsanaayeen waxa uu uga mahad celiyey shacabkii oo hor istaagay arrintaa iyada ah hase ahaatee war ka soo baxay wadaadka ay saaxiibka ahaan jireen erdogan ee fatxullah gulaan oo ku nool dalkan maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey iskudaygaas inqilaabka milatari isaga oo iska fogeeyey in uu wax xidhiidha la leeyahay haddaba maxaa keenay in iskudaygan inqilaab uu fashilmo waa kan ridwaan xirsi maxamed nin waxaan isleeyahay saddex sababood baa ugu muhiimsan oo aan aan u tiirin karnaa marka ugu horeysa horta waxaan isleeyahay ciidanka laftiisu dhammaantii umuu dhammayn oo inkastoo de saraakiil badan oo jenaraalo iyo ay ku jiraan haddana de qaarkood baan ku jirin sida ninka muxuu ahaa hogaanka ciidanka oo kaleo iyagoo ay markii dambe gacanta ku dhigeen qoladan afgambiga waday waxaan isleeyahay way way way taas waa ka mid waxaa ka mid ah oo aada u muhiim ah kelmadii ama muxuu ahaa khudbadii uu jeediyey erdogan arrintaas dareen la yaab lay abuurtay dadku waxay wuxuu ugu baaqay inay usoo degaan meelaha laysugu yimaado waxaana isle waxa ugu weyne ugu muhiimsan waxay ahayd in shacabku ay markiiba ay taageereen hogaankooda oo iyo ay maaragtay isku duubmeen waxaa kaloo iyaduna ka mid a waxyaabaha aan isleeyahay way fashiliyeen inqilaabka waxaa markiiba dowladda runtii taageero xoogla u muujiyey booliska iyo ciidamada nabad sugidda iyo ciidan la yidhaahdo ciidamada gaarka ah turkiga waxaa sannado badan looga bartay in ay ka dhacaan inqilaabo kala gedisani iyaga oo mar kastana talada si guul ah ula wareegi jiray haddaba maxaa doorkan ku kalifay in ay guuldaraystaan dabcan ciidanka waxa weeye inqilaabka ugu horreeyey uu sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii buu ahaa haddana toddobaatanadii inqilaabka ay sameeyeen siddeetankii mid kalaa dhacay toddobiyo sagaasankiina kii ugu dambeeyey oo lagaga tuuray xukunka najmudiin orbakan ayuu ahaa marka inqilaabadaas hore waxaan odhan karaa ciidamadu markii ay la wareegeen shacabku jawaabkii loo baahnaa may bixin laakiin xalay waxa dhahay wax la yaab lay ahayd markii uu hadlay erdogan markiiba shacabku waxay usoo baxeen suuqyada waxay usoo baxeen meelaha waaweyn ee muasasadka dowladda waxa kaloo cajiib ah waa markii ugu horreysay oo la arko ciidamo booliisa oo ciidankii militariga qabqabanaya oo xidaya oo runtii hubka kaka qaadaya kala wareegaya sida aad ku aragteen baraha
turkiga ayaa ka codsaday dalka griiga in ay dib ugu soo celiyaan diyaarad ay la baxsadeen qaar ka mid a askarta loo tuhmayo inqilaabka milatari
aad baad u mahadsantahay ismaaciil maxay noo xiga dowladda soomaaliya ayaa maxamedow haddaba cambaaraysay iskudayga afgambiga afgembiga turkiga waxayna ku sheegtay xalay war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha in ay si buuxda u garab taagan tahay dowladda lasoo doortay ee dalkaasi madaxweynaha turkiga ayaa saddex jeer booqday soomaaliya tan iyo sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waxaana dowladdiisu ay si weyn u taageertaa soomaaliya haddaba mowqifka dowladda soomaaliya ee xiisadda turkiga ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo ku sugan magaalada kigaali ee dalka ruwanda mowqifka dowladda waxaa turkiga ka dhacay waxa weeye inaan marna la la la maaragtay la xoojin amba aan la support garayn wixii ku bedelaya xoog waddan democratic ah oo oo dowlad lagu doortay democracy iyo constitution in maaragtay ay illegal tahay in lagu bedelo in lagu bedelo xoog dowladda madaxweynaha iyo dowladduna taa waxay ka dhigtay shacab bay u sheegtay markii arrinta aan maqallayba waa gartay marka n mowqifka aad qaadateen war-saxaafadeedna shal kusoo saarteen waxaa la leeyahay waa kii ugu horreeyey ee dowladii ay kaga hadasho kagana soo horjeedo afgembigaasi kuna taageerto xukuumadda madaxweyne erdogan marka ma sidaasa u jirtaa waddankii ugu horreeyey miyay soomaaliya ahayd ee cambaareeya afgembiga kolleyba shaqdii dhexe markay waktiga soomaaliya ahayd yar kabacdi ayaa madaxweynuha statementkiisa lasii daayey oo aan ku support garaynaynay amba ku taageeraynay erdogan iyo dowladdiisa waxaana weeyaan muhiim bay annaga noo tahay waa waddan weyn waa waddan aan saaxiib aada ula nahay iyo imaashaha erdogan uu soomaaliya yimi markii ugu horreysay waxay bedeshay adduunka dhan siduu u eego soomaaliya iyo turkish airline oo imaanaysa iyo safaaraddii ugu weyneyd ee laga sameeyo ay turkish ku samaystaan adduunka anywhere oo laga sameeyey muqdisho marka annaga waxa waxay muhiim u tahay dadka soomaalida oo dhan iyo waddanka soomaalida iyo xukuumadda soomaalidaba turkishku inay yihiin dadaan walaalanahay oon is- aan aan garab taaganahay aananu ogolaynaa laba siyood baananu ogolayn in lagu bedelo xukun xoog guud ahaan ma ogolin afrika oo dhani ma ogola adduunku ma ogola gaar ahaanna inaan u hiilino dowladda turkiga ee mar walba soomaaliya agtaagan uu ka madaxa yahay tayib artigon waa gartay marka n dadka qaar waxay ku doodi karaan dowladdu way ku degdegtay xaaladaasoo kale markay jirto oon la ogeyn waddan cidda ay dhab ahaan gacanta ugu jirto siyaasaddeeda iyo diblomaasiyadeeda waxa weeyaan inay kaadsiimo ka muuqdo eedda noocaasa maxaad uga jawaabaysaa waxa waxaad leeyihiin waxaad sugtaa intaa ciddii badin lahayd markaana waxaad tidhaha intaasaad badisoon raacsannahay annagu waxaan leenahay mawqif mawqif baan ka taagannahay waddanka turkiga iyo dowladda turkiga iyo madaxweynaha turkiga mawqifka iyagii baan caddaynay haddii laleeyahay suga intay qolo badinayso taasi maaragtay wax waxaan samayn karno maaha erdogan cidna fasax ma weydiisan markuu soomaaliya oo oo la yidhi way dhimanaysaa oo adduunkao dhani ka wada shaaceen uu yimi uu yidhi soomaaliyaan tegayaa uu xaaskiisii caruurtiisa soo kaxeeyey iyo dowladdiisa abaalkaana waan isku leenahay waa gartay waxaa kale oo maxaan ku idhahdaa dad fara badan markay maqlaan mowqifka dowladda soomaaliya iyo banaanbaxa ka dhacay magaalada muqdisho waxay dhahaan dowladdu maxay arrimaha soomaaliya uga banaanbixi weydo dadka u qabanqaabi weyday si arrimaha soomaaliya looga banaanbixiyo xaaladay ku jiraan danaheeda maxaa uga hadli weysay maxay kula tahay dowladdu wax kaleba ma qabato waxay ka hadashaa uun danaha dadka soomaalida dowladda turkiga maaragtay supportka aan siinay amba gargaarka aan siinay oo mataqaanaa aan aan hore ugu soo baxnayna waxay ka mid tahay sidii danta soomaalida ah looga loo looga shaqayn lahaa ma fahmin dowladda soomaalidu danaha soomaalida maxay uga mudaaharaadi weyd siday yacni ugu muda miyada isku mudaaharaadaysaa ma ma fahmin su-aasha haarun laakiin dowladda soomaalidu wax kale ma qabato sidii waddanka soomaalida nabadgelyo loogu soo celin lahaa sidii afgarasho loo keeni lahaa sidii elections loo samayn lahaa sidii maatida iyo dumarka soomaalida loo badbaadin lahaa intaasaa wixii meeshay tamarayna geysaba laga shaqeeya waa gartay haddii aad soo koobto bal taageerada turkigu u fidiyey ilaa madaxweynuhu turkigu erdogan uu yimid labada kun iyo ko iyo tobankii ilaa hadda taageerada uu turkigu u fidiya soomaaliya waa intee qiyaas ahaan waxa uu aad bay aad bay u weyn tahay waxay gaadhaysaa billianska oo dollarska waxaa jooga dhalinyar soomaaliya iyo arday soomaaliya oo ka badan laba kun saddex kun waxaa jooga kuwa ciidamada loo soo traingaraynayo waxaa jooga kuwa dhakhtarada loo soo traingaraynayo laba cusbitaal baa laga furay hadda xamar midna caruurta iyo dumarka uu yahay midna erdogan hospital layidhaah uu yahay kuwa ugu fiican east africa haddayna africa oo dhan ahayn waxay dhiseen airboortkii aadan cadday dhiseen waxay sameeyeen waxay waxay waxay maamulaan dekeda xamar bay maamulaan riijamada oo dhan waxay ka qabtaan shaqay ka qabtaan waxay ka shaqeeyaan hargeysa oo ay consulate rabaan inay ka furtaan waxay ka shaqeeyaan puntland waxay ka shaqeeyaan kismaayo waxay waxay aad deeq u keeneen marka abaaruhu dhaceen imikana abaaraha jooga way ka shaqaynayaan waxayna support gareeyaan adduunka caalamka markaan joogno amba ha ahaato jaamacadda muslimka amba ha ahaato united nationska support xoog lebay ayay noo keenaan waxaan qabaa turkiya inay tahay wadan wadamada yar ee soomaaliya ee soomaaliya taageera oo aan su-aalna weydiin horta hortana taageera markaana aan ka wada hadalno dantayada imikana waxayba furteenba safaaraddii ugu weyneyd ee adduunka ay ka furtaan kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo ku sugan magaalada kigaali ee dalka ruwanda wuxuu u warramayay wariyaha v o a haaruun macruuf ismaaciilow isla wararka ku saabsan turkiga iyo soomaaliya ayaana ku jirnay dhinaca kalena banaanbax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo looga soo horjeedo iskudayga afgembiga ee dalka turkiga waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ururada bulshada rayidka haweenka dhallinyarada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada banaanbaxa ayaa ugu horreyn waxaa hadal ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka dalladda culummada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan waxay aad ooga xumaadeen dad xisbi islaam sheegan oo doorasho dimuqraadi ah oo shacabka sanduuqa lagu kala bixi sameeyey oo horumar sameeyey oo wax walba sameeyey oo wanaagah dalkii cirkaa mariyey taasay u ah oo deggan oo qalalaasi iyo dhibaato lahayn taasaa dhibtay ee u adkaysan waayeen iyo gacanta ay turkigu siinayo dunida islaamka tii baa loo adkaysan waayey sidaasaa la damcay in rajab dayib ordigaan xafidahullah in laga saaro meesha sidaasay damceen laakiin ilaahay tiisaa soconaysa way ku fashileen biidni illaahi wayna ku fashilmi doonaan shacabka soomaaliyeed haddaan nahayna dhiiggannagaan u huraynaa dalka turkiga waan difaacaynaa waana garab taagannahay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo isaguna ka hadlay goobta dibadbaxa ayaa ku ammaanay dadkii banaanbaxa ka qayb galay sida ay shucuurtooda u soo bandhigeen iskuna garab taageen dowladda turkiga iyo shacabkeeda waxaan uga mahad celinayaa shacbiga degan gobolka banaadir magaaladan muqdisho siday u muujiyeen shucuurkooda iyo taageeradooda ay ku cambaaraynayaan afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka turkiga iyo guushii uu soo yeerta shacabka turkiga iyo madaxdiisa ay isaga dulqaadeen afgembigii muddada saacadaha ay ka socday aad iyo aad ayaannu soo dhowaynaynaa mas-uuliyiinta madasha banaanbaxa ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah aadan biyamaas oo ah diblomaasi ka socday safaaradda turkiga ee soomaaliya waxaana uu shacabka muqdisho uga mahad celiyey sida ay u soo bandhigeen mowqifkooda ku wajahan afgembigii dhicisoobay ee xalay ka dhacay dalka Turkiga.
Ümmetim bir vücudun uzuvları gibidir. Herhangi bir uzvunda sıkıntı olursa bütün vücut bunun zararını görür. Biz burada bugün Somali halkının...
Waxaan si weyn ugu mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed ee isugu timid banaanbaxan si ay u muujiyaan taageerada ay la garab taagan yihiin markasta dowladda Turkiga. Waxa ayna tuseen inay yihiin dad walaalaheen ah oo ka damqanaya dhibaatada lala doonayo shacabka turkiga iyo dowladdiisaba waxaan sidoo kale nahay dad ku walaaloobay iimaan dhab ah iyo islaamnimo daacad ah İslam kardeşliğinin ne demek olduğunu bir kez daha öğrendik.
ugu dambayntii wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi ayaa kasoo qaybgalayaasha banaanbaxa dib u xasuusiyey sida madaxweynaha turkiga iyo shacabkiisu ay ugu hiiliyeen dadka soomaaliyeed xilli ay aad ugu baahnaayeen in la taageero oo i dalka macluulba aanay ka jirtay annaga turki maanta waxa naga dhexeeya waad garanaysaan turki soomaaliya oo bad ku dhacday bay isku dayaysay inay gacanta soo qabato oo soo hijiso madaxweynaha iyo hogaamiyaha dalkaas waad garanaysaan xamar oon la imaan karin oo xabaddu ka dhex dhacayso inuu duug dhex yimid ilmihii iyo dadkii masaakiinta ahaa uu xambaarayo xabadka uu saaranaya soo ra'iisul wasaaraha inuu dalka ku soo laabtay asagoo madaxweynaha inuu dalka ku soo laabtay asagoo madaxweynaha waxaannu odhanaynaa ilaahay fadligiis iyo ikhlaaska iyo daacadnimada islaamnimada kugu jirta iyo walaalahaaga masaakiinta ee soomaalida ee tabarta daran garab istaagkaad garab istaagtay baan leenahay barakada ilaahay ku socda dadkii banaanbaxa isugu yimid ee ka dhiidhinayay weerarkii fashilmay ee la doonayay in xukunka looga tuuro dowladda uu madaxweynaha ka yahay rajab dayib erdogan ayaa socod dheer ku soo maray waddooyinka magaalada muqdisho iyagoo gebagabadiina isugu tegay dhismaha safaaradda turkiga ee ku taalla degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan idin ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka sannadka soo socda ee laba kun iyo toddobiyo toban ee somalilan ayaa saaka ka bilaabatay in ka badan laba boqol oo goobood oo ka tirsan gobolka sanaag oo ah ka ugu baaxadda weyn gobolada somalilan guddida doorashooyinka ayaa sheegay in agabkii loogu talagalayay loogu talagalay aan idhaahda ay wada gaadheen dhammaan goobihii ay u qorsheeyeen sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha guddida doorashooyinka somalilan injineer cabdiqaadir iimaan warsame diiwaangelintan ayaa saaka si rasmiya uga bilaabatay laba boqol iyo lix goobood oo ku yaala gobolka sanaaga waxaana uu guddoomiye cabdiqaadir sheegay inay si wanaagsan uga bilaabatay kadib markii ay sameeyeen buu yidhi diyaargarow iyo dadaal waxaana uu intaasi ku daray inay dhammaan goobihii wada gaadheen agabkii ay ugu tala galeen marka laga yimaado cillada iyo goobo adkaaday oo uu sheegay inay rajaynayaan in dhammaan goobahaasi galabta ay wada gaadhaan islamarkaana ay shaqeeyaan sidoo kale laba maalmood ka hor ayaa magaala madaxda gobolkani sanaag ee cergaaba lagu qabtay munaasabad lagu daahfuraya diiwaangelintan taasi oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha xibsibiyada siyaasadda iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagoo dhammaana bulshada ku guubaabiyey inay u soo baxaan diiwaangelinta waxaana gobolkan oo ah ka baaxad ahaan ugu ballaaran somalilan uu noqonayaa kii shanaad ee ay diiwaangelintu ka bilaabanto iyadoo sidii gobolladii kale ay diiwaangelintu ka socon doonto muddo siddeed iyo labaatan maalmooda cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna waxaa la soo gaaray waqtigii aan hawada idiin soo marin jirnay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa si wada jira idinku daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan garabay daanduri ibraahim toddobaadkan maxaynu dhegeystayaasha u haynaa taas maan ka sheekayn karnaaba haye ma xagga dambaynu markaa u dhignaa inaynu dhegeystayaasha waxyaabo badan heeso badan baan arkaya ha u sii sheegin haye bal waayo waraaqda dhankaaga ugu horeysa inoo soo qabo waxaa inaga soo gaartay maxamed siciid cali iyo cabdirashiid xasan maxamed iyo umulkhayr xuseen caynaan iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo naasir mahdi cabdulaahi iyo cabaas diiriyo guuleed waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan waxa ay yidhaahdeen jimcaale faarax kiraash iyo asma cali maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay mansoor hotel magaalada hargeysa waxayna leeyihiin waxaan meherkiin idinkaga baraynaa in uu noqdo mid aad ku faraxdaan ood ku nagaataan oo guur khayr qabana idin horseeda aamiin ayaa la dhahay aamiin aamiin annagu dhankayga waraaqda ugu horreysa waa hambalyo meher oo farxad leh waxaana diraya dadka kale ah hana aadan ducaale iyo caruurteeda foosiyo aadan ducaale iyo caruurteeda maryan maxamuud cabdalle iyo caruurteeda haweeye maxamuud cabdalle iyo caruurteeda kinsi maxamuud cabdalle iyo caruurteeda saafi maxamuud cabdalle iyo caruurteeda axmed maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa farxaan maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa cabdiraxmaan maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa maxamed maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa iyo dhammaan ilmo maxamuud cabdalle iyo caruurtooda waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahin iyo boqoradda najax cabdi mataan oo meherkoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka saaxil ee berbera maalintii jimcaha ee shan iyo tobanka bisha toddobaad laba kun iyo lix iyo toban ducadana baldaanduri adigu raaci waxaan leenahay meher kheyr qaba ayaan idin rajaynaynaa waxaa dhambaalkana aan ka helnay awowe axmed nuur ow cabdi iyo waxay idhahdeen dhammaan reer bacle awdool maxamuud iyo dhammaan reer cali cumar iyo kamas faarax barre iyo injineer borow iyo kaafi maxamuud iyo mubaarag leyl warsame iyo kaafi buldhe iyo waxay yidhahdeen maxamed urur iyo cabdiweli maxamuud iyo xasan cabdi cumar iyo maxamed xasan iyo xasan cabdulaahi iyo shiine cabdulaahi iyo cibaado warsame shukri warsame iyo caruurteeda iyo maariya daahir suuley iyo malyuun shukri cabdul iyo bishaaro maxamuud iyo cawo maxamuud iyo sacadiya calunge cabdulaahi iyo khatre xuseen iyo nasteexe cabdulaahi cadceed waxaana ay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin tahaniyada farxad leh inay gaarsiiyaan firdowsa bacle awdool iyo seygeeda cabdi cali cumar oo gabar ay ugu dhalatay xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaana xagardheer gabadhaasna waxaa loo bixiyay leeyihiin maa'ida cabdi cali waxayna leeyihiin soo barbaar noqo tii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay aamiin aamiin dhinacii bal heesa haddeen jaleec ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kala baqay ma og tahay indhahayo uurkuba daraadda inay ku ilmeeyaan kalgacayl ooyaan waa codkii khatara daahir baan filaya
cumar xasan ruuraaye ayaa la daranduurinaya
ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kaala baqaye ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kaala baqaye ma og tahay indhaha iyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan ma og tahay indhaha iyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan ugu kulamidane sidan sidan sidan aabbaha dilayay oodahayga roganine umalkaygada igada umalkaygada ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtegayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtegayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma og ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaali ma ogtahay ammaaniyo weligooda baalmali anna kama sugaayey haddaa doonta ololo ma ogtahay ammaaniyo weligooda baalmali anna kama sugaayey haddaa doonta ololo waxba iima iidine edeg edeg edeg gaadi gelisayne waan aarsan doonaa ilmada igada igada
yaa salaama ma og tahay ayaamahan aniga iyo haweenkuba arxam lama dhex yaallo haye ma og tahay ammaaniyo weligoodba abaal ma leh anna kama sugaayo meeshii waxa ka dhacday muxuu saa u leeyahay laakiin meeshii waa laisku foorjiyey adigaan ku jecelahe ay leedahay Ti maanta meesha waxba ka dhacay dhinacii waraaqaha bal waraaqda dhinacayga ugu horreysa haddaan soo qabto waa faadimo xasan garabey iyo idil cali nuur iyo ibraahim cali nuur iyo axmed cali nuur iyo sahre cali nuur iyo odaygeeda daa'uud cali jeyte iyo caruurtooda dhammaan reer cali nuur iyo reer xuseen cali weriye ibraahim xasan daanduri adaaba halkan ka soo baxay ibraahimow iyo xaaskiisa seyna boocow iyo caruurtooda dhammaan reer xasan garabi reer booco oo ku kala nool soomaaliya maraykanka kanada iyo ingiriiska waxay tahniyad u dirayaan cabdulaahi cali nuur iyo fatxi xuseen cali oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna eebe uga baryayaan aroorskooda in ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo ubad khayr qaba uu eebe kala siiyo aamin waayahay ismaaciil anna bal aan tan soo qaatee waxaa inaga soo gaartay hooyo faadumo maxamuud cabdalle iyo aabe maxamuud ibraahim maxamed iyo waxay yidhahdeen najax maxamuud iyo nashaad maxamuud iyo asme maxamuud iyo cabdisalaam maxamuud iyo cabdirasaaq maxamuud dhammaan ilmo maxamuud ibraahim hooyo aamine aadan buluke iyo aabe xuseen maxamed cali iyo maryama aadan buluke iyo xaawo deeq maxamuud maxamed xaawo deeq miya
xaawo deeqa
iyo xaawo deeqa maxamuud maxamed iyo dhammaanba ilmo reer cusmaan axmed iyo reer aadan buluke iyo reer xuseen farjar waxa ay hambalyo iyo bogaadin ba hawada u marinayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqoradda ah waxay yidhahdeen najax cabdi mataan oo meherkooda uu ka dhacay berbera gaar ahaana hotel barwaaqo waxaana ay leeyihiin meherkiina ku raaxaysta nolol iyo bashbash iyo barwaaqo iyo guur khayr qabana idin horseedo aamiin ayaan leenahay bal markana dhinacii heesa haddaynu dhaqaaqno ibraahino mar haddaan dahab iyo daaro fooqa lahayno cidi dibadda ii jirin doolarna ii imanayn dan yar igu xisaabsho jacaylow jacaylow da heestaas oo la magac baxday hee jacayl yahow saddex maado dee jacaylkii saddex maaddaa layidhi igu daa oo waa lala garnaqsaday gogolaa fidsan ismaaciilo Marka sahal jaamac uu xisaabinaya markaa Aniga- garkiisna waa akhrisanaya aniga adigana gogoshaas dhinacaan ka fadhiisaynaa bal codkiisa iyo sahal jaamac
saddex maado igu daa aad dumarkii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadan haata joogtana dookaygu kama helin ayigu daa jacaylo mar haddaan dahaabiyo kaara fogo lahayno mar haddaan dahaabiyo kaara fogo lahayno ididibadnay jirin dolar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda jacaylo mar haddaan dahaabiyo kaara fogo lahayno hadaan dahaabiyo daar foqulahayno oo cidi badnay jirin dollad iimaanayn danyar igu xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda jacaylo
ninkani horta gartiisii inta uu meel dhigtay buu welibana qodobeeyey markaasuu yidhi jacaylka qodobadaasaan kaga cabanay haddii maxaa kaga baxay weliba waxaa kasii daran Hmm.
cod iyo muusig maa ku dhammaaday haye hadda gartaas adiga iyo odayaasha kale meesha fadhiya laydinka sugaaya inaad goysaan
garta uu ibraahim goyn waayey odaygee baa goynaya ibraahim Haye.
odayga soo hadhay goynaya okay
yaa zaari ninkaas dhinacii waraaqaha ayaynu noqonaynaa ibraahinow bal waraaqda dhankaaga ugu horeysada inoo soo qabatid waa hagaag ismaaciilow waxaa warqadan aan ka helay maxamed maxamuud beegsi iyo xamse cabdiraxmaan yuusuf iyo farxaan xasan fure iyo maxamuud axmed muuse iyo injineer siciid saleebaan xirsi iyo axmed maxamuud maxamed iyo dhotor axmed cali axmed iyo nasre siciid cilmi iyo raxme maxamed cabsiye iyo farduus ismaaciil cali waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqorada najax cabdimataan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada berbera oo ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo nolol aad ku naalootaan oo raaxo badan ayaan eebeeda kaga baryanaa warqadda dhankayga taalla iyana waa warqad aada loo soo qurxiyey maasha allah oo si qurux badan loo soo xardhay inagunbaa arka waa tahniyad dhalasho waxaa marka hore halkan ka salaamayna ayaa layidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha waan kaa qaadnay ayaan nidhi marka xigtana waxaan halkan tahniyad dhalasho ka diraya dadka kale abaa layidhi yoonis cabdulaahi maxamed iyo mad madhaar cabdulaahi maxamed iyo maxamuud cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed naciime cabdulaahi maxamed shaakira cabdulaahi maxamed maahida cabdulaahi maxamed omaana cabdulaahi maxamed ayeyo raxme maxamed xaydar abti fayaalo caydaruus sheekh iyo aw- iyo awowe cabdisataar maxamed isaaq iyo nabadoon cabdul- cabdidaahir baa layidhi maxamuud maxamed abti caydaruus shiimey iyo mustafe cali maxamed cabdifataax cali maxamed awowe ibraahin maxamed cabdiraxmaan jiis iyo awowe cabdiraxmaan maato ayaa lasoo qoray iyo ayeeyo asmo xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga garowe boosaaso banaaney iyo kanada waxay tahniyad dhalasho u kala dirayaan aabe siyaad cabdulaahi maxamed iyo shaakira cabdi sataar xasan oo wiil ugu dhashay gobolka baay deegaanka toosweyne xaafadda uneesa waa loo soo abtiriyey ilaa xaafaddii baa lasii sheegay taariikhdu markay ahayd bishan toddobaad tobankeedii laba kun iyo lix iyo toban wiilkaana waxaa loo bixiyey maxamed siyaad cabdulaahi waxayna leeyihiin soo barbaar waa hagaag aamin ayaan leenahay ismaaciil waxaa dhabal aan ka helnay habar yar khadiijo jaamac khayre iyo caruurteeda iyo waxa ay yidhaahdeen aabe cali muumin aadan iyo aabe axmed cabdi ibraahim iyo hooyo xaliime cabdi cilmi dheere iyo hooyo xabiibo jaamac khayre iyo liibaan salaad maxamed iyo xaaskiisa leyle maxamed iyo caruurtooda iyo maxamed axmed cabdi ibraahim xaaskiisa ubax siyaad iyo caruurtooda iyo nuurudiin cali muumin iyo xaaskiisa duniyo cabdi dheere iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan axmed cabdi xaaskiisa luul cabdi xaashe iyo caruurtooda iyo dotoreesa nimco axmed cabdi ibraahim iyo caruurteeda faadumo axmed cabdi seygeeda cabdisalaad iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen faadumo ayaan cali muumin iyo seygeeda maxamed cali sheekh iyo haweeyo axmed cabdi iyo seygeeda iyo caruurtooda iyo idriis cali muumin iyo zahre cabdi dheere iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin iyo luul axmed iyo cabdifataax axmed cabdi iyo dhammaanba reer axmed cabdi ibraahim iyo cusmaan faarax caqiil iyo waxay yidhahdeen cabdifataax maxamuud siyaad arizona iyo cabdiraxmaan macalin jeyte iyo guhaad sheekh xasan iyo maxamed nuur fanax iyo guuleed xasan cali iyo cabdiqaadir yuusuf irshaad cabdishakuur cali axmed cabdinaasir maxamed cali xasan aadan suude cabaas maxamuud nuur maxamed cabdi shooble iyo xasan aadan suude iyo mukhtaar aweys xasan dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin iyo asxaab kale oo aan lasoo koobi karayninba inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed kaafi cali muumin iyo muxubo axmed cabdi ibraahim oo muqdisho ay gabar ugu dhalatay waxaana ay leeyihiin gabadhaasi magaca loo bixinayo bahda barnaamijka hambalyada heesaha ayaan ka suganaa ismaaciilu gabadhaasi dhinacii magacyada haddaynu eegno ibraahim de horta inay inoo soo sheegaan yidhaahdaan hablaha walaalaheeda magacyadaasaa la yidhaahdaa marka marka waxaa laga yaaba iminka magac walaasheed leedahay inaynu u bixin marka marka dambe ayaanu ku sugi doonaa inay sidaasoo kale noogu soo qoraan warqad aynu noo soo sheegaan toddobaadkan laakiin waxaan leenahay idinka ayaan magaca idin deyni gabadhaasi iyo gabdhaha la dhasha magacyadoodaba aad iyo aad haatanna dhinkii dhankii heesaaynu eegaynaa bal markii hore waxaynu soo qabanay xiliyadan dambenu shan iyo lixdankiiyo baynu aadaynaa lixdanadii iyo toddobaatanadii iyo heesii la qaadi jiray haye waxaanu soo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo shariif cabdalla
shariif cabdalla xuseen dee adigu waad garanaysaa ibraahimow waa waxaan filayaa waa waa min zamaan welibana dee waa zamaan waa muusigii si u dhacaya baan aada uga helay haye bal soo daa
na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy na barwaaqoy sidii gaara bidho ii bidhan quruxaadii baxaysa hoy bidhan quruxaabadii baxaysa bidhan quruxay bad haysku tuurin bidhan quruxay oo haysbalayn haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy na barwaaqay barkiyo wadnahayga kugu bayro adunba isbaleeye kugu bayrayo adunba isbaleeye bidhan quruxay bad haysku tuurin bidhan quruxay oo haysbalayn
bidhaan quruxay bad haysku tuurin oo ha isbalaynin maantaan kuu baxayaa yaa salaam welibana waxaa loo tumayey si toosa soomahan ibraahim waxaa tumaya dhowr qof haatan hal qof baa intaasoo dhan tuma saxofonkii iyo organkii iyo kabankii iyo tumbugii iyo allah waayo waayo haddaynu dib uga soo noqonno haatanna dhinacii waraaqaha ayaynu ku soo noqonaynaa waraaqda dhankayga haatan taalla haddaan soo qabto waa doctor maxamuud axmed maxamed shiine ibraahim xersi axmed khadar maxamuud cumar siciid cabdi xuseen siciid cawke maxamed ismaaciil aadan jibriil xuseen aadan yuusuf kaahin cabdulaahi ceergaabo iyo dhammaan shaqaalaha cusbitaalka manhal ee magaalada hargeysa waxaa hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqorada najax cabdi mataan oo meherkoodu ka dhacay magaalada berbera waxaan leenahay meherkaasi waxaan eebada kaga baryaynaa inuu guur qayrqaba idin horseedo dhambaalkan farjar waxa uu naga soo gaaray maxamed axmed sheekeeye iyo xuseen axmed sheekeeye iyo xabiibo axmed sheekeeye iyo caaisho axmed sheekeeye iyo gallado axmed sheekeeye cabdulahi axmed sheekeeye iyo cabdirashiid axmed sheekeeye iyo cusmaan axmed sheekeeye cusmaan cali dacar iyo jamiilo cali dacar iyo axmed cali dacar iyo bamo cali dacar iyo waxay yidhaahdeen bishaaro cali dacar iyo khaliijo cumar sheekeeye iyo kaaho cumar sheekeeye haboon cumar sheekeeye iyo cabdiqaadir cali cabdi dani loo yaqaano iyo maxamed aar xuseen axmed iyo aar tolaxey garaad sheekeeye waxaanay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan axmed cabdulaahi cali dacar iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xamdi yuusuf macalin yarow oo arooskooda uu ka dhacay beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn waxaana ay leeyihiin waxaan eebba uga baryaynaa inuu eebbo kala siiyo ubad kheyr qaba oo ay nolol raaxo badan la kulmaan aamiin aamiin ibraahimna waxay codsadeen dee dhinacii heesaa mar hadday hees codsadeen bal haddaad hees soo qabatid maxaa soo qaban lahayd ismaaciilow maanta oo dhan waxaan lahaa muxuu saa ugu fararaa ilaan adduunkan baad soo dhuraysa haye haye haye haye iyo heesahan haye laba kun iyo lix iyo toban baan dadkaanu keenayaa iyo laba kun iyo shan iyo toban adadugu toddobaatanadii markii dhowdeyna geysay iyo shariif cabdalla anigu waxaan keenaya yurub genyo dhallinyarada waa loo baahan yahay dhallinyarada laftigoodaan keenaya haddaan kala maarmi weynay had maad maarayn danteenoo maaweelo jacaylka taagani hadma uu malab yahay la leefo waaw macaanka hadmaynu gaadhi hashiisa intaynu maalno hadmaynu is odhan mugaabi jacaylkuna hee midoobi oo gacmaha la isqabsan
haddaan kala maarmi weynay hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn danteena hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn danteena dad badan ayaa codkaasi gartay waa fanaanada yurub gayo
haddaan haddaan kala maarmi weynay hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn danteena hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn danteena maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo lacaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maalno hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo lacaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maalno hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi
hadmaad midigteeda joogsan adoon dumar ilaah maslayn hadmaad midigteeda joogsan intaa noo jooji yurub geeyo annagaabad naga ilmaysiise mar haddii raggii markii hore ay lahaayeen jacaylo saddexii guddaa iyo dhinaca haweenka laftigoodana waa kuwa iyana hadlay midigta ha layga soo joogsaday leedahay midigta halayga soo joogsadaa ayay tiri marka haddaynu heestaas yurubgeeyo intaas kaga nimaadno ibraahinow dhinacii waraaqa haddaynu soo kacno waraaq dhankayga taalla oo tahniyad aroos ah waxaa kala diraya cabduqaadir axmed iidow nuur xasan nuur bukhaari waa wariyaheenna v o e cumar cabdulaahi cumar juulari iyo yuusuf maxamed axmed iyo yuusuf cabdulaahi xasan xasan kaafi cabdi maxamed iyo maxamed cabdi axmed deeqa cabdulaahi faarax maryan sheekh cali cibaar iyo ibraahim xagaa afrax iyo nasre nuur garre iyo cabdiweli sayid maxamed xasan khaalid maxamed barre khadar maxamed gahayr iyo maxamed jaamac cabdicasiis sheekh maxamed iyo cabdinuur fiidow dhammaan dadkan oo kala jooga maraykanka iyo turkiga waxay hambalyo u dirayaan weriye bashiir macalin khaliif iyo marwadiisa muniira sheekh maxamuud oo maalintii khamiista eenu ka soo gudubnay uu meherkoodu ka dhacay ama guurkoodu ka dhacay magaalada naazireed ee dalka etoobiya waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qalama kala hela aamiin aamiin aamin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya ismaaciil waxaa nooga soo gaaray hooyo carfoon muumin cabdi iyo hooyo ambiyo muudey nuur iyo zahre khaliif xuseen iyo caashe khaliif xuseen iyo canab khaliif xuseen ubax khaliif xuseen aadan khaliif xuseen iyo daahir khaliif xuseen cabdifataax khaliif xuseen iyo xuseen khaliif xuseen axmed khaliif xuseen daahir cabdiraxmaan maxamed iyo waxay yidhahdeen safiya cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan maxamed iyo maryan cabdiraxmaan cusmaan iyo malyuun cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi maxamed daahir iyo ladan cabdirasaaq ibraahim iyo nawaad nuux iyo zahro maxamed muumin iyo maxamed amiin abshir maxamed iyo maandeeq abshir maxamed iyo nimco abshir maxamed iyo raxmo maxamed cali iyo daa'uud cabdulaahi master deef ha ka tegina bay yidhahdeen ayaanle xasan cabdiraxmaan waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad u diraan aabe mahad khaliif xuseen iyo hooyo caasho cabdiraxmaan maxamed oo wiilu ugu dhashay degmada wadajir waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabduqaadir mahad khaliif waxaana ay bugu baryeen inuu noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfacaamin ayaan leenahay ismaaciilu dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray abaayo faadumo maxamed cali iyo abaayo cabdiyo maxamed cali aamino maxamed cali qaali maxamed cali xaliimo maxamed cali maxamuud maxamed cali iyo axmed dugsi dhexe iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdinuur iyo deeq cabdulle xirsi dhaanshey iyo waxay yidhaahdeen cabdirashiid axmed nuur iyo ha ka tegin hooyo shamse maxamed xasan iyo carfi sheekh cumar iyo maxamed sheekh cumar farxaan sheekh cumar iyo dhammaanba qoyska reer maxamed cali iyo reer sheekh cumar waxaana ay kala joogaan maraykanka iyo kenya soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay tahniid kal iyo laab iyo heestaan bay gaarsiiyaan mudane axmed maxamed cali iyo nasro sheekh cumar oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhahdeen garbaharey gado waxaana ay leeyihiin ducada xaggina waaye waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo owlaad qeyr qabtana uu eebba idinkala siiyo gabagabadii baan joognaa ibraahim ballan jacayl ha ka bixin barbarkii nafteydaay haye baaridii haweenkaay cumar cabdulle shooli weliba aan ku sirraacaya heestani qosol bay ku bilaabanaysaa codkaas cumar cabdulle shooli wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjar ayaana idinla socodsiinaya tan iyo intaynu toddobaadka dambe kulmino waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabad
gel iyo
abirantii haweenkay baadigobka berya badan baan baafinaa boqoradii hablehay ku banaanta abiracdeeda eego baxsanaante boqoradii hablehay ku banaanta abiracdeeda eego baxsanaan beerkaad ku taa barbarkii naftayda baridii haweenkaay woy baridii haweenkaay ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin baridii haweenkaay baridii haween baxnaanadayda ila maashaal boqoradii hablehay ku banaan tahay abbilacdeeda eego baxsanaantiin boqoradii hablehay
heestaas hadda intaas kaga nimaadno iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha haatanna war goordhoweedna soo gaadhay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo isugu yimi shir aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa ay si xoog leh u cambaareeyeen afgembigii dhicisoobay ee la rabay in lagu kala dhantaalo horumarka iyo dimuqraadiyadda ay gaadheen dalka iyo dadka turkiga ee aan walaalana walaalaha nahay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay shirkaasi dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay ka tacsiyadeeyeen dowladda iyo shacabka turkiga waxaana goluhu tacsi u diray dadkii lagu waxyeeladu ka soo gaadhay dhacdadaasi iyada oo intii dhaawaca ahna ay ilaahay uga baryeen in uu caafimaad deg deg ah siiyo golaha wasiirada waxay isku raaceen qodobada soo socda ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay shirkaasi lagu yidhi iyadoo la tixgelinayo codsiga dowladda oon walaalaha nahay ee turkiga ayaa layidhi qodobadaasina waxaa ka mid a in la joojiyo adeegyadii ay bixin jirtay nile academy ee dugsiyada cisbitaalada iyo wixii kale ee hoos yimaada sidoo kale qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah in howlwadanada nile academy lagu wargeliyey inay muddo toddoba casho gudahooda ay dalka kaga baxaan wixii ware ee faahfaahina idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa lagu magacaabay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya iyadoo si rasmi ah loogu magacaabay sarreeye guud cabdulaahi gaafow maxamuud intaasna waxaa naga eeg idaacaddaiyada galabnimo intaan toddobada kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.